Suuqa lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala xaafadda Buundiweyn ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha khudaarta kadib markii ay adkaatay sidii suuqa loogu keeni lahaa khudaar. Khudaartan ayaa lagu keenaa gaari dameero iyo doomo kuwaasi oo ka soo qaada galbeedka xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Ruqayye Maxamed Faarax iyo Aamine Xaaji oo ka mid ah ganacsatada Buundiweyn ku iibiya khudaarta ayaa Radio Baaluul uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha khudaarta.
khudaarta si weyn u saameysay maadaama beerihii khudaartu ku tiilay ay biyo qaadeen waa dareemi kartaa saameynta ku imaan karto shaygii yaroo markaas la helane kolley qarax buu noqdo waa qarax khudaarta waa qaali kasta biyo lagu soo dhex jiidoo la keeno shaygii shan nus doolar ahaa jiray maanta wuxuu marayaa laba doolar laba doolar iyo ba ugu dambeyn saddex doolar tana ganyaayada maanta biyaha laga guuraayo la gadaayo laba doolar maanta labaatan doolar u joogaa kiiladaas basasha biyuhu maalintii soo baxayeen lixdan sentiyaa la gedi jiray maantana laba doolaray maraysaa bardhada sidoo kaleeto annaga buundaweynaan joognaa otoonaan ku nahay xagga ceel jaalle hadday nooga imaaleed cid noo keenaysa male kiilada bardhada maanta laba doolar hal doolar iyo bar ugu yaraan ka maraysaa magaalada meesha buundaweyn marka aaday qaali u tahay wax aan qaali ahayn oo hadda aan u jeedo ma jira hadduu bocorkaas yahay hadduu babaroonigaas yahay waxaas meesha saaran shay walba hal doolar maalintii biyuu soo baxayeen shayga ugu yar hal doolar ku korta walaahi khudaarta awalka hore dadka hadda qaaliya noqdeen waayo qoraxsinaa laga keenaa dameeraa lagu keenaa marka waana qaali walaahi dadkan waa dad iska danyaro uma iibsan karaan xoolaha waxa marka hore ay u barteen wax raqiis ah soo haddana waa u jeedaa miisaska biyaha daadaa aniga kuraasteenna biyaha hoosta noogu jiro waa ku ganacsanoonaa alxamdu alshukri wuxuu keen ilaahay mahadda waa khudaarta qiimaheeda aaday u kacsan tahay soo waxaa raqiis lagu soo qaadi jiray qaali ama miiska u saaray walaahi awal kiishkii waxaa ku soo qaadan jirna sagaashan siddeetan iyo shan haddana boqol iyo soddon doolar gaar gadanaha waana ku soo qaadanaa alxamdu alshukr dadka go'doosan walaahi dadna oo iska danyaro iska go'doosan way jiraan oo waxna gadanayn laakiin inta badanna waa nalaga gadaa walaahi alxamdulilah dadka ku go'doonsan gudaha magaalada beledweyne kuwaasoo ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle ayaa dhibaatooyin kala kulmay korarka ku yimid qiimaha khudaarta iyo raashinka lagu iibiyo magaalada